Waddooyinka cusub ee dhawaan laga hirgeliyay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo kordhiyeen faa'iidooyin dhowr ah oo ugu horeeya kobaca ganacsi iyo isku socodka gudaha magaalada oo si weyn u fududaaday. Waddada xidhiidhisa dhagax jebinta ilaa Hotel Tawakal ee magaalada Kismaayo, oo ah waddadii ugu horeysay oo laami noqota wixii ka dambeeyay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, ayaa soo jiidatay goobo ganacsi oo badan oo laga furay waddada hareeraheeda iyo kaalmo shidaalo hor leh. Maxamed Cumar Axmed, oo ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo, ayaa sharaxaya waxyaabaha dhinaca ganacsiga ee kordhay markii la dhisay waddooyinka laamiga ah.
dhulkan markii horeeto wuxuu ahaa dhul boor ah oo siigadu ay dadka qarinayso ilaahay wuxuu noo keenay maaragtay jidkaasuu ilaahay noo keenay ganacsigii wuu isbedelay guryo badan baa laga dhisay wada socodkii iyo baabuurtii iyo jidkii maaragtay dhul wuxuu noqday aad iyo aad loogu riyaaqo magaalada bartamaheedi buu noqday iyo ubucdii magaalada ganacsigeedii iyo waxeedii lagu kala socdaa maasha allah oo aad iyo aad baa loogu liibaanay meesha habeen iyo maalin waan shaqaynaa habeen iyo maalin isku mid baan usha- isku si baan u shaqaynaa waxaa ka mid ah kaalimo shidaalaa la keenay macaradyo waaweyn baa la keenay oo waxba wax walba lagu gado Eh, aduu dhulku aad buu hadda maaragtay wax walba oo ah dhinac walbaba maaragtay ka horukac u ka sameeyey boor baan ku qodnay baabuurtaa hortannada iska geli jirtay bus wax daboo meesha soo mari jiray bay aad bay u yareen baa- baabuur aad iyo u- dhulkay ku dhiiqan jireen marka hore aad iyo aad boqolkiiba boqol dowladda jubbaland aad baan ugu mahadcelinayna
Waddooyinka cusub ee laamiga ah dadka sida maalinlaha ah u adeegsada waxaa ka mid ah Tawane Macallin Yare oo ah darawal ku shaqeeya gaari taksi ah. Waxa uu sharaxayaa intii la hirgeliyay waddooyinka laamiga ah caqabadaha dhinaca isku socodka gudaha magaalada Kismaayo ee meesha ka baxay iyo caqabadihii horey u haysan jiray.
inta hadda noola dhisay laamigan cusub noola dhisay aad baan ugu raysanay Eh, waa waddada keliya hadda magaaladan eh, halbowlaha kuwa isu xirta Eh, sanadka hadda u dambeeyay xitaa roobka markuu imaaday iyadaa lagu baxsaday marka saa darteed waxaan codsan lahaynay marka eh, in noola ballaariyo waddooyinka si magaaladii ay wada laami u noqoto sida waddooyinka hadda la wada iyo magaalada dhan ay laami u wada noqoto intaasaan markaa codsan lahaynay marka waddadaanna waa wadda halbowle eh laami eh waddo ballaaran eh, aad shacabka ugu diirsaday waaye gaadiidkana aad ay ugu diirsadeen tusaale hadda markaan soo qaata aniga baabuurkii afaraad baa hadda iska gaday baabuurka hadda aan hadda la- aan saaranahay waa baabuurkii afaraad waaye saddexda baabuur hore waktigoodii ka hor ay dhammaadeen laakiin baabuurkan waxaan is leeyahay laba sano hadda ka dambe waa kuusii joogay haddii waddadan laamiga uu saarnaada marka waxaan codsan lahaynay si shacabkiina uu eh, maxaan ku leeyahay ugu sii raysay in laamiyada noola badiya gaadiidkana ugu sii cimriya dowladda waa mahadsan tahay eh, cid kastoo ka qayb qaadato waddaan dhismadeeda haddii ay dowlad eh, federaal tahay heer isteed haddii ay tahay heer eh, federaal haddii heer maamul goboleed haddii ay tahay aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala Axmed Cabdi Maxamed, Axmed Toronto, Radio Kismaayo.